Mashruucan la xiriira tamarta cadceedda ayaa waxaa laga hirgeliyay tuulada Taagdheer Maaxay ee degmada Warshiq gobolkaani Shabeellada Dhexe waxaana looga faa'iidaysan doonaa in bulshada ay isticmaalaan ceelka iyagoo adeegsanaya tamarta cadceedda gudoomiyaha degmada Warshiq ee gobolka Shabeellada Dhexe Maxamed Xasan Mataan ayaa dowladda Talyaaniga uga mahadceliyay hirgelinta ceelasha iyo tamarta cadceedda wuxuuna xusay in degmada ay u baahan tahay taageero dhinacyo kala duwan shaqadaas ay ugu horeyso dumarka ku nool eeridaas oo biyuhu ceelal aad u dhaadheer oo toddobaatan kilomitr seddex kilomitr iyo biyuhu ka shuban kadibna duuf ku qaadayaan ayaad caawiseen oo ceelal aad u fara badan ay dadka dumarka ku dhibaataysnaayeen xoolaha kay shubanayaan iyo ayagaba culays ku qabeen ayaad waxaa loo sameeyey matooro iyo dayactir yahaamo loogu sameeyey hase biyuhu ay u noqdeen si fiican ay dumarka dadka qabasada iyo xaquuqda ay wax ugu adeegtaan kadib alxamdulilah nasiib wanaag waxaad u matooradii shidaalkii maadaama iska bixi marka waxaan leenahay arrin wanaagsan qabateen howlihii aad qabateen aada ugu mahad celinaynaa min bilow ilaa dhammaad haddana sidoo kale waxaan rajeynayaa shaqooyin aad u fara badan aad naga caawin doontaan ay ugu horeeyaan dhallinyarada sida shaqaabuhu loogu samayn lahay isboortiga loogu jihey lahay tababar oo xirfadaha korontada iyo harqaanada iyo loogu loo bari lahay iyo aqoontii qaybeera kala duwan sidoo kale waxaan rabnaa waxaan idin rajeynaynaa naga caawin doontaan qalabka isboortiska sida garoomo yaryar oo football iyo basketballka lagu dheelo washir maadaama ay xeeb tahay dadkuna aad ay u jecel yihiin gunooniga ceelalka biyaha iyo sidoo kale tamarta cadceedda ee laga herigeliyey deegaankan hoos taga degmada warsheeq ee gobolka shabeellada dhexe ayaa door muhiim ah waxa uu ka qaadan doonaa xaqabtirka baahiyaha bulshada ee la xiriirta isticmaalka biyaha